Gudoomiyaha Ururka Haweenka Gobolka Shabeellaha Dhexe Faadumo Cadow Sangaab ayaa si qoto dheer uga hadashay doorka muhiimka ah ee haweenku ka qaataan geedi socodka nabadeynta iyo xalinta khilaafadyada bulshada dhexdeeda. Gudoomiye Faadumo ayaa sheegtay in haweenka gobolka Shabeellaha Dhexe mar kasta ay u taagan yihiin ka shaqaynta iyo horumarinta geedi socodka nabadda.
nabadda hooyooyinku ayagaa ka shaqeeyaan Ee, waxa ugu yaroo ka shaqeeyaan waxaa kamid a ee, gogol haddii la fidinaayo ama la dhigaayo ee, hooyaa dhigayso waxaan ku iri cunadii la cunaayo hooyaa karinayso geedka la fadhiisanayo hooyaa haaqayso marka waxaaba intaasaaba ugu yarba inta ka badan oo la sameeyana maxaan ku raadaayo oo annaga kamid aan nahay anigaa kula hadlaayo gudoomiyahaan aan qaybo badan ka qaatay xalinta khilaafaadka waana ku jirnaa laftirkeena maxaan ku raadaayo waa wax weyn oo waxaan ku leeyahay lasoo dhaweynayo lana jecel yahay nabad helaa nolol helaa la yiri nabadaa naasla nuuga leh waxa ugu yar oo oo maxaan ku raadaaye magaaladan hadda ee, gobolka shabeellaha dhexe ee alweero hooyooyinkiyaa maxaan ku raadaaye qayb ka noqdeen sidii lagu xali lahaay hooyo kasta wiilkeeda ay ceshatay laba wiil oo istuurahaas ama isdhagaxaynaysa ama isdagaalaysa haddii la arko waa la kala celiyaa ilmaha yaryarka oo iskuulka soo aadaya qaarkood waxaan ku leeyahay markay isdagaalayaan xaafadaha waxaan ku leeyahay dadka eh, isku dagaalaan iskala daaya waxaan ku iri dadkii eh, colaadaha waaweyn oo ama israsaasayhaye qayb weyn ay ka qaataan Eh, maxay aheeday waa haddaa og tahayba nabadda hooyooyinku aaday ugu maxay ugu howlan yihiin ugana shaqeeyaan Eh, waxaa ka dhisan een, degmadan jowhar maxay aheeday een, guddi nabadeed oo la yiraahdo tubta nabadda haweenaa ku jiro oo maxaan ku irahdaa ku kaleetoodaa jiro oo eh, tubta nabadda dad badan ay tababartaa jiro Eh, un women daday tababareenaa jiro oo nabadda marka nabadda maasha allah si weyna labdhabar haweenku uga yihiin ugana qayb qaatan Haweenka Soomaaliyeed ayaa lafdhabar u ah nabadda haatan ka jirta Soomaaliya iyaguna si weyn uga qayb qaata xalinta khilaafyada bulshada si loo helo nabad waarta.